qoysas kasoo jeeda dadka danyarta ah ee ku nool degmada boondheere si gaar ah hooyooyinka ka shaqeeya nadaafada degmadaasi boondheere ayuu maamulka degmada boondheere waxa uu ugu faa'iideeyey deeq raashiin ah oo ka timid ciidamada talyaaniga ee kusugan magaalada caasimada ah ee muqdisho taasi oo lagu garab joogsanayay dadka jilacsan xamdulaahi xasan jahweyn gudoomiyaha degmada boondheere iyo qeybo ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir agaasimayaal ka socda xafiiska madaxweynaha ayaa si wada jir ah dowladda talyaaniga kaga mahadceliyey in ay soo garab joogsadaan dadka danyarta ah ee degmada boondheere si gaar ah kuwa ka shaqeeya horumarinta nadaafada degmadaasi maamul ahaan aniga waxaa uga faa'iideynayay hooyooyinkan waa aad arkaydaan waa hooyooyinkii volunteerka degmada ugu shaqeeya waay oo iska xuqabs ku shaqeeya qof oo nin oo maamul ka mid ciddiis oo soo qorta ma ah dadkan waxaa lagu soo xulay waa dad volunteer ah oo subax walbo degmadaanid u shaqeeya oo loo yaqaan dadka maamooyinka laamiyada iyo jidadka danta guud iska waxqabs dadka ku shaqeeya waay macnaha marka anigana dadkaasaan garab istaagnay mar walba waxaan jecelnaana fursadaha koowaad inaan ayaga siino oo mudnaantaas aa siin maadaama iyagana waxawaaye qarankooda u shaqeynayaan anigana inaan culeysyadaas ka qayb qaadano waxaan leenahay mar labaad mar saddexaad kabtan mooge iyo timos waxaawaay idinkan waxaa tihiin saaxiibo nagu dhow oo aad qaalan waa tihiin waad kaaga mahad celinaynaa garab istaaga aa noo muujiseen walaalaheen talyaan waxaa leenahay wada shaqaynteena sidaasay kusii socon doontaa intaan inka badan kasii rajeynaynaa maanta inta waxaan u imaanay howl yar oo la xiriirta deeq yar oo laakiin muhiimad aad u weyn leh oo ka timid dalka talyaaniga gaar ahaan cutubka ciidamada talyaaniga oo ay ugu deeqeen dadka danyarta ah dadka taakulada u baahan oo ilaa iyo boqol qoys ah boqolkaas qoysa insha allah hadduu ala yidhaahdo duu qoyskiiba shan ka kooban yahay macnaheedu waxay tahay ilaa shan boqol oo qofood ayay deeq danyarta ah ay gaaraysaa maanta aan isugu imaanay degmada boondheere oo aan joogno oo aan raashin aan ka bixinayno deeq ka timid cutubyada talyaaniga u jooga wadanka soomaaliya oo halkaasay ugu deeqeen dadka danta yar soomaaliyeed oo degmooyinka gobolka banaadir maaha markii ugu horeysay oo ciidamada dowladda talyaaniga ee muqdisho ku sugan ay caawin nuucani oo kalaha ay u sameeyaan dadka ku nool degmooyinka gobolka banaadir